إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan sarkaal sare oo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa habeenkii xalay lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay gudaha degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan qarax xooggan ayaa ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya howlgal gaar ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka hirshabeelle ee la shaqeeya shisheeyaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo ciidan oo ay shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose iyo baa iyo bakool muwaadiniin soomaaliyeed ayaa xalay dil iyo dhaawac loogu geystay gudaha waddanka koonfur afrika iyadoona ay sii kordhayaan dilalka loo geysanayo soomaalida ku nool dalkaasi dowladda etoobiya ayaa la wareegtay magaalada maqalla iyadoona jabhadda t b lf ay sheegayaan inay bilaabayaan dagaal jabhadayn ah oo ay ku naafaynayaan ciidamada etoobiya bannaanbax ballaaran oo lagu difaacayay rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa ka dhacay degmada jowle ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa deegaano hor leh ka qaybisay sekada xoolaha nool taasoo ay ka faa'iidaysteen qoysas aad u fara badan toban askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay waddanka afghanistaan sidoo kale warkeenna waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan sarkaal sare oo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa habeenkii xalay lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay gudaha degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey silsilada howlgallo ah oo ay ku beegsadeen ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidamada shisheeye iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo ka kala dhacay deegaano ka tirsan gobollada dalka haddaan ku horrayno qarax xooggan oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka qaraxa ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay saldhigga ay ciidamada booliska ku lahaayeen degmada xamarweyne waxaana halkaasi ka dhashay khasaare xooggan oo gaaray ciidamada dowladda federaalka waxaa sidoo kale deegaanka weydow lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ay meydkooda goobta yaaleen muddo saacado ah dhanka kale gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay howlgallo lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka hirshabeelle kuwaasoo ka kala dhacay degmada jalalaqsi iyo deegaan hoostaga degmada cadale howlgalka koowaad oo ahaa mid aad u qorshaysan ayaa habeenkii xalay waxaa lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan kaasoo lagu magacaabi jiray maxamed xuseen barbar waxaana uu sidoo kale ahaa xokeeyaha guddoomiyaha degmada sidoo kale howlgal gaar ah oo maalintii shalay ka dhacay deegaanka xaaji cali ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa waxay mujaahidiintu ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maamulka hirshabeelle sarkaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray salaad dalabey waxaana sidoo kale howlgalka lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka hirshabeelle dhinaca kale weeraro toos ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka iyo askarta xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo baa iyo bokool goobaha ay mujaahidiintu weerarada ka fuliyeen waxaa ka mid ah magaalooyinka xudur jannaale iyo sidoo kale deegaanada mashallaay awdiinle iyo danow oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo baa iyo bakool dagaalada oo socday muddo saacado ah ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo sidoo kale askarta xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed weeraradan waxay ku soo aadayaan iyadoo dhowaan camaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday goob ammaankeeda aada loo ilaaliyo oo ku dhow garoonka diyaaradaha ee muqdisho ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shan iyo labaatan askari oo saraakiil soomaaliyo ajaanib ay ka mid yihiin muwaadin soomaaliyeed ayaa xalay dil iyo dhaawac loogu geystay gudaha waddanka koonfur afrika iyadoona ay sii kordhayaan dilalka loo geysanayo soomaalida ku nool dalkaasi faahfaahinta warkaas waa kan maxamed cali aadan wararka naga soo gaaraya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay weerar lagu dilay sidoo kalena lagu dhaawacay dad soomaali ah burcad hubaysan ayaa waxay weerar ku qaadeen xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dad soomaali ah kuwaasoo ay dadkii ku sugnaa u geysteen dil dhaawac iyo boob burcadda ayaa waxay dileen mid ka mid a ganacsatada soomaalida ah ee dukaamada ku lahaa waddanka koonfur afrika iyagoona sidoo kale dhaawacay mid kale waxay gudaha u galeen saddex dukaan iyagoona dilay mid ka mid a ganacsatadii iska lahaa xarumaha ganacsi waxayna sidoo kale dhaawaceen nin magaciisa lagu soo koobay sayid cali sidoo kale kooxahan burcadda koonfur afrikaanka ah ayaa waxay dhac u geysteen laba dukaan halka mid kalena laga badbaadiyey kuwaas oo ay doonayeen inay jabsadaan waxaa goobta isaga baxsaday burcaddii fulisay weerarkan ee dishay mid ka mid a ganacsatada soomaalida ah sidoo kalena dhaawacay mid kale ganacsatada soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya inay cabsi xooggan soo food saartay maadaama ay waddankaasi kusoo badanayaan weerarada ka dhanka ah dadka soomaalida ah waddanka koonfur afrika ayaa waxaa joogto ka ah weerarada lagu dilo ganacsatada soomaalida ah iyadoona muddooyinkii u dambeeyey ay weeraradaasi soo badanayeen dowladda ethoobiya ayaa la wareegtay magaalada maqalla iyadoona jabhadda t b lf ay sheegayaan inay bilaabayaan dagaallo jabhadayn ah oo ay ku naafaynayaan ciidamada ethoobiya warbixinta warkaasi waxaa eegaya maxamed daahir calasow muddo shan iyo labaatan maalmood ah oo ay socdeen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa qowmiyadda tigreega ee t b l f ayay dowladdu guulo ka sheegatay dagaalkaasi iyadoo ugu dambayntii sheegtay in ay gacanta ku dhigtay magaalo madaxda gobolka tigreega ee maqalla ra-iisul wasaaraha itoobiya abiye axmed ayaa xalay shaaciyey in howlgalkii militari ay ku qaadeen gobolka tigreega uu kusoo dhammaaday si guul ah khudbad uu jeediyey ra-iisul wasaaraha ayaa laga sii daayay telefishinka dowladda waxaana uu sheegay in ciidamadooda ay awood u yeesheen inay si buuxda gacanta ugu dhigaan magaalada maqalla dhanka kale hogaamiyaha jabhadda xoreynta dadka tigreega ee t b l f ayaa fariin qoraal ah uu u diray wakaalada wararka ee reuters waxa uu ku sheegay in ciidamadiisa ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan dowladda etoobiya naxariis daradooda waxa ay tani sii kordhin doontaa go-aankeena ah inaan la sii dagaalanno kuwa soo duula ilaa dhammaadka ayuu ku yidhi qoraalkiisa hogaamiyaha jabhadda xoreynta dadka tigreega t b l f waxa ay wacad ku martay in ciidamada dowladda etoobiya ay la geli doonaan dagaal la mid ah kii ay talada dalkaasi kula wareegeen sannadihii sagaashameeyadii iyagoo ka jabhadeynaya gudaha etoobiya maxamed caalim oo ah falanqeeye la socda arrimaha geeska afrika oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa sheegay in etoobiya ay cagta saartay waddadii dagaalada sokeeye islamarkaana dagaalka ka socda haatan dalkaasi uu qaadan doono waqti dheer tigreeguna ay yihiin qowmiyad awood u leh inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah dowladda etoobiya dadkani waa qowmiyad dhan oo celcelisaan shan milyan ilaa lix milyan ah ee, waa dad deegaankoodii joogo hubkoodii haystaa buurahay gelayaan wadooyinkay gelayaan gurida dagaal bay bilaabayaan qaabka haddaba u dagaalamaan kooxahaas doodu kacsan ee al-shabaab oo kale ee waxaan ognahay dagaalka afghanistan baanu ognahay dagaalka ciraaq baanu ognahay waxan waa qoomiyad dagaalamaysa oo qaarkood ka dhex dagaalamaya gudaha etoobiya marka dagaal etoobiya waxay cagka saartay da- wadada dagaalka sokeeya saasaan an- anagu u arkaynaa afartii bisha nofembar ayay ahayd markii abiy axmed uu iclaamiyey dagaal ka dhan ah t b l f oo uu ku eedeeyey inay weerareen xarun ciidamada militariga ay ku lahaayeen gobolka iyagoo la wareegay hubkii halkaa yaalay askar badanna ku laayay taliskaasi dagaalka ka socda gudaha etoobiya ayaa sabay barakaca kumanaan dad ah kuwaas oo gaaray dalka suudaan dowladda suudaan waxa ay sheegtay in ka badan afartan kun oo qaxooti ah inay ku sugan yihiin gudaha dalkeeda kuwaasi oo kasoo cararay dagaalada bannaanbax lagu difaacayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ka dhacay degmada jawle ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug tafaasiisha warkaas waa kan caydaruu sabriye كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه bannaanbaxan oo ahaa mid aad u ballaaran islamarkaana lagu difaacayay cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa lagu qabtay degmada jawle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug kaasoo ay kasoo qayb galeen boqolaal ruux oo isugu jira waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada dadka dhigaya dibadbaxyada ayaa ku dhawaaqaya ereyo ka dhan ah dowladda faransiiska ee cadaysatay aflagaadada rasuulkeena sharafta badan sala allahu calayhi wasalam iyagoona sheegay in nafta iyo maalkaba ay ku furan doonaan difaaca nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ugu horreyn qaar ka mida waxgaradka degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug oo ka hadlay fagaaraha ayaa farriin adag u diray madaxweynaha faransiiska ciidamkii ku dili lahayna waxay joogaan diyaarada soo saaraynaa baytulmaqdisay ku soo dukanayaan maalgal ciidamada aad u jeedaan halkaa safar waa kuwii ilmihina lay lahaay ilaahu gaalada hokuf ka dhig jawle maanta haddaanu joogno nahay dad muslimiina waxaan aragnaa waxaan la yaabnay nacaybka gaalada si dadku u amadaysan yihiin laakiin aan gaaladiiba ku boodnaa nahayd horta meel ka dhowdaa ma sheegaydaan waa noo aragti waa noo maqal cududeenna iyo maalkeenna diyaaraan la nahay diyaaraan la nahay diyaaraan la nahay dalka maaragta iyo dibaddaba waxaan muslimiinta farayaa in lala ciloobo gaalada in meeshii lagu arko lagu dilo lacanadu ha ku dhacdo allaha jebiyo ameerika iyo faransiiska iyo wixii xulufadooda iyo wixii waddankayaga eh, maaragtay ay xiriir la leeyihiinba dhulka allaha geliyo sidoo kale mid ka mid ah hal abuurada degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa fagaaraha ka jeediyey gabay uu ku difaacayay rasuulkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam isagoona farriin adag u diray dowladda faransiiska waa inay cabaad foolxun iyo carar ku joogaane waa inay ciqaabtay mareen ku cibro qatane waa inay caqiidada sharciga wadaaciseeyaan ujeeddada haddaan ku cabbiro caynka ku ekeeyo ninkii nebiga caayow melihid calaf adduunyade cunaha laga jara sidii ari la cideeyey caradii ilaah baad qabta cudur lagu keeye aakhirana cadaabkii dambaad calafsa doontaay bulshada ku dhaqan degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa fagaaraha ku gubay calanka dowladda faransiiska ee caadaysatay dhibaataynta rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam isku soo wada duub oo guud ahaanba muslimiinta ku nool caalamka ayaa si aada uga hadlay gefka uu faransiisku u geystay rasuulkeena sharafta badan sala allahu calayhi wasalam iyagoona ay gudaha waddanka faransiiska ay ka dhaceen weeraro loogu argudayay rasuulkeena sharafta badan sala allahu calayhi wasalam يشتاقنا في صحبه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa deegaano hor leh ka qaybisay sakada xoolaha nool taasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo isugu jira masaakiin iyo dad fuqaro ah warbixinta warkaas waxaa soo gudbinaya mahad cubayd cali جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي sekadu waa rugni ka mid ah tiirarka shanta ah ee ay ku taagan tahay diinta islaamka waana sadaqo lagu daahiriyo nafta sidaba magaceeda ka muuqata waa hanti laga soo qaadayo dadka muslimiinta kuwooda aqniyada ah dibna loogu celinayo kuwooda faqiiriinta iyo masaakiinta isugu jira sekadu waxay barakaysaa maalka waxaana qofka bixinaya uu kaga daahiriyaa naftiisa dunuubta iyadoo aan ognahay in sekadu leedahay qaybo kala duwan kuwaasoo isugu jira mood iyo nool iyo kuwo kaleba loogana qaybiyo si isku mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa haddana waxaa inoo suuro gashay inaan ka qayb galno mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool kaas oo soconaya muddo laba maalin ah kana dhacay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose
فالعدل منانا ما بين الأنام wuxuu mashruucan si gaar ah kaga dhacay tuulooyin hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose goob gaar ah oo loo cayimay fuqarada iyo masaakiinta laguna ballamay inay halkaas ku soo xaadiraan maalinta loogu talagalay inuu mashruucan seke qaybinta ah halkaa ka dhaco ayay dadku isugu yimaadeen waxaa goobta ku diyaarsan nuuc weliba oo ka mid ah nimcoolayda amaba xoolaha la dhaqdo dadkii la siin lahaana waa diyaar deegaankuna waa tuulada heejo inta aanan u gudagelin qaybinta xoolaha waxaan halkan idinkula wadaagayaa tirada xoolaha maalintii koowaad halkaa lagu qaybiyey haddii aan u gudagelno geela wuxuu gaarayaa tiro ahaan boqol iyo afar lo'duna waxay gaaraysaa boqol iyo laba neef halka arigu gaarayo siddeed boqol sagaashan iyo laba neef haddii aan soo koobno tirada xoolaha oo dhanna waxay gaaraysaa kun sagaashan iyo siddeed neef intaas kadib waxaa si toos ah loo gudagelay qaybinta xoolaha sekada waxaana lagu bilaabay geela waxaana qofkiiba la siinayay shan neef oo geel ah halka dadka qaar la siinayay tiro intaa ka yar waana kuwan qaar ka mid ah dadkii nasiibka u helay geela maxamed muuse shaali salaad waxaa isku faraxsan yahay maanta inaa shan halaad oo geela la siiyey yaa idin siiyey sekada walaayada islaamiga degmada baraawe magacayga waxaa laa xiifow maxamed hal neef oo geela sidoo kale waxaa xoolaha la qaybiyey ka mid ahaa lo'da waxaana qofkiiba la siinayay toban neef oo lo' ah iyadoo ay jirtay tiro intaa ka hoosaysa waxaana wax ka weydiiyey dadkii la siiyey lo'da siday u arkaan iyo dareenkooda farxadeed anoo magacayda boorow xasan maxamed aan yahay baasha aroorin aan ku dhashay kolley hoolaha maanta anigaan lii siiyey toban neef oo lo'e magacee idey maxamed ismaan
maanta maxaa lagu siiyey toban neef lo' ugu dambayntii waxaa lagu soo gunaanaday ariga waxaana qofkiiba ku soo aaday soddon neef oo ari ah halka sidoo kale ay jirtay caddad intaa ka yar sida shan neef oo ari ah dadkii la siiyey qaar ka mid ah ayaana hadlaya magay macalin garaar haye maanta maxaa lagu siiyey soddon neef eri bismillaah farxii cabdialiyaa la yidhaahdaa wilaayadda waxaa i siisay shan neef oo ari ayaa i siisay marka sakadan meeshaan ka qaadan sakadamba waxaan rajaynaynaa degmada baraaw dhexdeeda inaan ka qaadanaa rajaynaynaa insha allah hadduu ilaaha ka raalnaqdo intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa qaybta koowaad warbixintii aan kaga hadlaynay qaybinta sekada xoolaha nool ee ka dhacday qaybo ka mid ah shabeellaha hoose waxaana xusid mudan in ay jirto qayb kale
والحق يسوع الله الله الله أكبر الله الله
halka warkaasaad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga iyo maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa hoosu dhac ku yimid batroolka waddanka masar wasiirka batroolka ee waddanka masar daariq almulla ayaa sheegay in batroolka waddankaasi uu hoos u dhacay afartan iyo lix boqolkiiba sannad maaliyadeedka laba kun iyo labaatanka ilaa laba kun koob iyo labaatanka war qoraal ah oo uu ku daabacay bartiisa twitter-ka ayuu daariq ku muujiyey hoosu dhacan soo food saaray batroolka masar wasaaradda maaliyadda ee dowladda masar ayaa walaac ka muujisay hoos u dhacan iyadoona sheegtay inuu saameyn ku yeelan doono dhaqaalaha waddanka xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي
ugu dambayntiina toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay waddanka afghanistan wararka naga soo gaaraya waddanka afghanistan ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo xooggan oo lagu beegsaday askar ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee taalibaan ayaa habeenkii xalay bam gacmeed ku weeraray fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada amniga xukuumadda kaabul taas oo ay ku lahaayeen magaalada caasimadda ah ee kaabul waxaana qaraxaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda afghanistan sidoo kale ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa maalintii shalay weerar xooggan ku qaaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada amniga xukuumadda kaabul taasoo ku taalla gobolka balakh ee waddanka afghanistan waxaana weerarka lagu dilay hal askari halka sidoo kale lagu dhaawacay afar kale ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa sii kordhiyey howlgallada kala duwan oo ay ku beegsanayaan askarta xukuumadda kaabul ee la shaqeeya shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkaasi warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa